بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ودرسيني بقولي لبعتناد كتابك الرحيق المختوم دروستنا waxay ku saabsan tahay dhaqdhaqaaqii military ee nabigu uu hogaamiyey sala allahu calayhi wasalam muddadii u dhexaysay dagaalkii beder iyo dagaalkii uxud oo hal sano ahayd waxaan ka soo hadalay ghaswatu sa- sawiiq iyo ghaswatu dimira iyo bani qaynuqaac iyo ninkii ahaa cumeyr ibnu wahab oo isku dayay inuu nabiga dilo iyo ghaswatu bani sulaym bilkudr intaasaan ka soo hadalnay haddana waxaan ka hadlaynaa qatlu kacab ibnu ashraf kacab ibnu ashraf ninka la yidhaahdo dilkiisi kaana wuxuu ahaa kacab ibnu ashraf wuxuu ahaa min ashaddi lyahuudi yahuudda ninka ugu daran xanqan nacaybsho iyo xanaaq cala lislaami islaamka uu qabo u xanaaqsan yahay iyo walmuslimiina iyo muslimiinta iyo wa iidaaan dhibitaan lirasuulillaahi rasuulka ilaahay la dhibo iyo wa tadaahuran muujis muujis la muujisto ama caddays la caddaysto bidacwati in dadka oo dhan loogu yeedho loogu yeedho isbahaysi ka dhan ah ilaa xarbihi rasuulka la dagaalankiisa isbahaysi ka mid a inuu sameeyo uu isagu abaabulo ayuu caddaystay uusan qarsanaynin ninkaasi waxaa nin caraba uu ahaa laakiin hooyadii baa yuhuud ahayd sidaasaa wuxuu noqday diinta yahuudda ayuu galay nin wuxuu ahaa aada u qurux badan nin wuxuu ahaa aada u hanti badan nin wuxuu ahaa diinta yuhuudda si fiican u yaqaana oo gabayaana ah marka taahiir weyn iyo saameyn weyn ayuu lahaa markuu intaasoo dhan isku darsaday kaana wuxuu ahaa min qabiilati tay qabiilada tay ayuu ninkaasi u dhashay oo kasii ah min bani nabhaan wa umhu hooyadi min bani nadiir yuhuuddii reer bani nadiir ayay hooyadi ahayd wa kaana wuxuu ahaa ninkaasi haniyan nin maalqabeena ayuu ahaa mutrafan oo aada iyo aada u barwaaqaysan oo u raaxaysta macruufan oo la wada yaqaano carabta iyo wixii meelaha ku noolaa o dhani ay yaqiineen bijamaalihi quruxdiisa fil carabi carabta oo dhan dadka ugu quruxda badan ayuu ahaa ragga ugu quruxda badan ayuu ahaa waxaa kale u ahaa shaacira nin gabayaa ah oo abwaanahu min shucaraa'iha carabta shucaradeeda ama abwaanadeeda ka mid ah wa kaana wuxuu ahaa xisnuhu dhufayskiisu dhufays maan iska leenahay dhufays waa godka ay askartu qotaane laakiin dhufayskan ama xisniga wuxuu ahaan jiray darbi weyn oo aan la soo fanan karaynin wuxuu dherar ka qaba iyo adayg lana jebin karaynin oo lagu soo wareejin jiray tuulooyinka iyo magaalooyinka iyo guryaha waagi waayihii hore wa kaana wuxuu ahaa xisnuhu gurigiisu oo derbigu uu ku wareegsan yahay ee lamagalaankiihi fii sharqi januubi lmadiina magaalada madiina ee koonfurteeda bari ayuu ku yeelay koonfur bari khalfa diyaari bani nadiir meeshii ay deganaayeen reer bani nadiir ayuu kasii dambeeyey walamaa markii balaqahu uu soo gaadhay kacb ibn al ashraf awalu khabarin warkii ugu horeeyey can intisaari lmuslimiina muslimiinta guushii ay beder guushii beder ay ku gaadheen markii isaga ay soo gaadhay warkaasi uu soo gaadhay iyo wa qatli sanaadiidi quraysh iyo nindoorkii ama ninqartii qureysheed in lagu dilay fii bedrin dagaalkii beder qaala wuxuu yidhi axaqun dhab miyaa waxaas ma runbaa haadaa waxaan warkan la sheegaya ma runbaa haa-ulaa'i nimankan aad tirinaysaan ee laleeyahay waa la dilay ashraafu alcarabi carab dadkeedii sharafta lahaa weeye magaca lahaa carab oo dhan maaha quraysh waa muluuki naasi dadka boqoradoodii weeye wallaahi baan ku dhaartee in kaana hadduu yahay muxamedun moxamed asaaba kii jaray oo laayay oo asiibay haa ulaa'i alqowmi raggaan la tirinayo ee hebel iyo hebel ah la batnu l ardi dhulka gudihiisa iyo calooshiisa yaa khayrun ka khayr badan oo ka wanaag badan min daahirihaa in dusheeda la joogo in la dhinto ayaa dhaanta markii hore uu maqlay warka saasuu ku ku tacliiqiyey ama kaga faallooday laakiin walamaa markii ta-akada aw sugnaaday ladeehi agtiisa alkhabaru warkii marka hore usaa leeyahay markuu warku soo duulay oo hore ayuu ahaa laakiin markuu ogaaday inuu warkaasi war dhab a yahay inbacatha wuu booday oo isagaa isdiray bacatha wuu diray soo maaha kanna isagaa isdiray inbacatha wuu isdiray wuu booday caduwullaahi cadowga ilaahay yahjuu inuu gabaycaayo rasuulallaahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam iyo walmuslimiina muslimiinta inuu gabay ku caaday ayuu isu diray oo wayamdaxa uu ammaano caduwaha muslimiinta cadowgooda oo wayuxaridahum uu kusoo diro kusoo dirdiro cadowgii ama gaaladii caleyhi muslimiinta iyo rasuulka sala allahu calayhi wasalam walam yarda raalli kuma noqonin oo kuma kaaftoomin bi hada alqadri intaasun ee muxuu muxuu sameeyey inuu afka ka hadlo oo keliyata muusan ku kaaftoomin cadaawaddii uu qabay muslim ee nabiga caleyhi salaatu wasalaam iyo islaamka iyo muslimiinta xataa rakiba ilaa qurayshin ilaa uu quraysh gaadidu qaato uu u safro oo uu aaday maka fa nasala wuxuu ku degay uu marti u ahaa cala almualib ibna abi wadaaca nin la yidhaahdo asahmi oo qoyska reer sahmi ah wa jacala wuxuu bilaabay kacb ibnu ashraf yanshudu inuu tiriyo ou qaado al ashcaara gabayada gabayadaasoo yabkii fiiha uu ugu ooyayo calaa asxaabi alqaliibi ceeltiirigii nimankii lagu riday ee lagu guray ee shan iyo labaatanka ahaa ee madaxdii qoreysheed ahaa ee mujrimiintii waaweyne ahaa oo min qatla almushrikiina mushrikiintii quraysh nimankoodii la laaye yuhiiru isaga oo kicinaya bidaalika gabayada uu qaadaya isagoo ku kicinaya xafaa'idahum dhiigooda dhiigoodu kicinayaa inay cadhoodaan ay dagaalamaan wayudakii wuxuu hurinayaa sida dabka loo horiya tantaday waa tadkiyadii tadkiyadina waa dabka oo la huriyo wayudakii wuxuu hurinayaa sida dabka loo huriyo oo kale xiqdahum nacaybshahooda cala nabiyi nabiga ay u qabaan nacaybshaha gadhoodhay baa la yidhaah wayadcuuhum wuxuuna ugu yeedhayaa ilaa xarbihi inay rasuulka la dagaalamaan sala allahu caleyhi wasalam wa cindamaa markii kaanuu ahaaday bimakata magaalada maka markii uu joogay sa-alahu waxa su-aal weydiiyey abuu sufyaan baa wuxuu weydiiyey iyo walmushrikuuna mushrikiintii la joogay baa waxay weydiiyeen su-aal ah ay leeyihiin war dhegayso adiga adaa nin yuhuudi ahoo caalim ah xabrun min axbaarihim buu ahaa addiinunaa war ama annaga diintayada ilaan diintayada waa taqaanaa waa watanigaas aslaamtaasaan nucaabinaa madiinunaa diinteeda yaa axabu ilayka adigu aada jeceshahay am diinu muxamedin wa asxaabihi ama mise muxamed iyoiyo asxaabtiisa diintooda kaa jeceshahaa layidhi ta kale su-aal kalena way sii daba dhigeen wa ayu lfariiqeyni labada qolo oo annaga iyo maxamed iyo asxaabtiisa labadaa qolo keebaa ahdaa sabiilan waddada uu ku socda ee diin ahaana toosnaan badan ka ayagee toosan ka ayageyse khaldan fa qaala wuxuu ku yidhi antum idinka yaa ahdaa ka hanuun iyo toosnaan badan minhum idinka sabiilan xagga diinta iyo waddada idinkaa ka toosnaan badan wa afdalu kana fiican wa fii daalika arrintaa iyada ah markuu inta su-aashaa la weydiiyey uu saa ugu jawaabay ku jawaabay yaa anzala allahu tacaala alle wuxuu kusoo dejiyey alam tara miyaadan ar miyaadan arkin oodan oodan ogeyn rasuul allah ila ladiina kuwii uutuu la siiyey nasiiban qeyb oo min alkitaabi kitaabka ka mid a kitaabka ilaahay uu soo dejiyey ee towraada nimankii la siinin isaguo yuhuud buu ahaa caalimna uu ahaa yuhuudi ah kuwaasoo yu'minuuna rumaysan ama rumaynaya biljibti shaydaanka rumaynaya jibtiga waxyaaba badan baa lagu kala fasiray laakiin isku meelun bay kusoo wada ururayaan waa saaxirka waa la yidhi jibtiga waa saaxirkaa la yidhi waxaa kaloo la yidhi waa kaahinka midka kitaab gaablowga ah laakiin waa shaydaan iska dhinta ugu xooga badan yu'minuuna rumaysan biljibti shaydaanka rumaysan iyo wataaquuti iyo taaquudkan waxyaaba badan baa la yidhi laakiin waxaa uga ugu xoog badan kullu maa yucbadu min duuni illaahi waxaan ilaahay ahayn oo la caabudo ama ha ahaado sanam ama ha ahaado shaydaanka naftiisa ilan kulli shaydaankunbaa laga marqaadanaya oo yaquuluuna dhahaya liladiina kuwii kafaruu gaaloobay oo mushrikiintaha ku dhahaya haa-ulaa'i idinka kuwan oo idinka ah yaa ahdaa ka toosnaan badan oo ka hanuun badan min aladiina aamanuu kuwii rumeeyey islaamka kuwa islaamka ahee alla rumeeyey ee rasuulka rumeeyey ee wixii ay ahayd in la rumeeyo oo qiyaamadu ka mid tahay oo arkaanul iimaanka iyo adigu diinta islaamka ku haysta sabiilan diin ahaan idinka ayaa ka toosnaan badan buu ku yidhi marka aayadda waxay kusoo degtaa la yidhaahdaa kacab ibnu ashraf cabdullaahi ibni mascuud ayaa sidaas qaba uma markaa kadib rajaca wuu soo laabtay kacab ila almadiinati magaalada madiine ayuu kusoo laabtay calaa tilka alxaali isagoo sidaas uhunoo dadka ku diraya oo dagaal abaabulaya oo isbahaysi abuuraya ayuu kusoo laabtay wa akhada wuxuu bilaabay haddana yushabibu in uu kusoo hadal qabsado fii ashcaarihi gabayadiisa binisaa'i saxaabati asxaabta dumarkooda xaasaskooda yuu magacoodu sheegi arrintaasna waxaa weeyaan arrin waxay ahayd arrin laga dhinto inuu nin xaaskaaga uu magaceeda meelahaas kaga gabgabyo yushabibu uu ku hadal qabsado ku hadal ku halqabsado ama uu ama uu gabaygiisa ku qurxiyana waa la dhihi karaa yusayinu shicrahu baa yushabibta la dhaha yusayinu shicrahu shicirkiisa ayuu wuxuu ku qurxinayaa inuu kusoo halqabsado binisaa'i saxaabati asxaabta dumarkooda oo wa yu'diihim haddana asxaabta uu dhibo bisalaatati lisaanihi carabkiisa dheer carabka dheer waxaa la dhaha ruux cayda badan ashadda aliidaa'i dhibita ugu daran ayuu ku dhibi jiray afka ayuu ku argoosan jiray waxa weeyaan cay iyo caraadin uu caraadinaya gaalada iyo gabayadiisii ku saabsanaayeen waxiina idin marka intaasi dhacday qaala wuxuu yihi rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam man kumaa likacb ibni ashraf kacb ibni ashraf yaa iga qabta marka yaa ninkan iga qabta maxaa jira fa inahu isagu aadaa wuxuu dhibay allaha alla ayuu dhibay alla cidma dhibi kartee waxa weyaan diintiisa ayuu caayay diinta alla ayuu caayay wey wa rasuulahu rasuulkiisana wuu caaday oo wuu dhibay fantadaba waxaa isu soo xulay tanna fiiri soo goorta dhoweyta maynaan lahayn bacatha iyo inbacathaa jira bacatha qof baa qof diray wuu diray ruuxu isaga isma dirina waa la diray inbacathna isagaa i diray isagaa isdiray nadaba nin baa nin magacaabay oo hawlu magacaabay nadabada wey nadbi intadaba waa ficil waa waxaan la yidhahdaa manduub dowladda ninka wakiilka ka ahee la magacaabay fantadaba waxaa ismagacaabay wey lahu ninkaas in la soo dilo man li man li kacab ibnu ashar buu yihi rasuulku mogtahay sala allahu caleyhi wasalam arrintaa waxaa yidhi oo qaatay maxamed ibnu maslama ninka la yidhaahdo wa cabaad ibnu bishr wa abuu naa-ila saddexdaa nin marka labada nin ee hore magacyadooda la sheegay ka saddexaadna waxaa la sheegay kunyadiisa wa ismuhu abuu naa-ilaha magaciisu silkaan ibnu salaama ayaa la yidhaha silkaan ibnu salaama wa huwa silkaankaas ama abuu naa-iluhu akhuu kacab ibn akhuu kacab kacab ibnu ashrafkankada yuhuudiga ahee loo socdo walaalkii weeye min alradaacati xagga naaska naas bay wada nugeen waxaa kale oo arrintaa isu magacaabay al- alxaarith ibni aws wa abi cabs ibn ibnu jabr shantaa nin ila nin meel sahlan lagu aadayay ma nin haysta ciidan dhane wa kaana wuxuu ahaa qaa'idu hadihi almafraza ciidankan yar mafrasada waxaa la yidhaha baan yidhi mar kasta ciidan yar oo howl loo diray operation gaara loo diray wuxuu ahaa moxamed ibnu maslama ayaa madax ka ahaa wafi- wa tufiidu waxay faa-iideyneysaa faa-iideyneysaa markan waxaa laga wadaa waxay sheegi khabar ahaan waxay u kee sheegi iyo war al riwaayaatu riwaayadaha ku soo arooray way badan yihiin fii qatli kacb ibni ashraf kacb ibni ashraf dilkiisii riwaayadaha ku soo arooray ee tirada badani waxay sheegayaan anna rasuula allahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam lamaa markii qaala uu yidhi man likacb ibni ashraf kacbi ashraf yaa iga qabta fa innahu isagu aadaa qad aadaa wuxuu dhibay allaha wa rasuulahu qaama waxaa istaagay maxamed ibnu maslama fa qaala wuxuu yidhi ana aniga yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow ilaan rasuulka ha layga qabta unbuu yidhi moog tahay laakiin qaabka looga qabanaya iyo waxba muusan sheegin maxamed ibnu salaam wuxuu yidhi atuxibu ma waxaad jeceshahay an aqtulahu inaan dilo qaala rasuulku wuxuu yidhi nacam haa qaala wuxuu yidhi marka cabd maxamed ibnu salama fa'dan lii ii fasax rasuul allah waxaan waxaan- waxaan codsanayaa inaad ii fasaxdo an aquula inaan idhaahdo shay-an wax wax adiga kugu saabsan inaan kaa yaraha eed sheegto si uu noogu soo joogsado ilaan haddii kale ninkii maaragtay gurigiisiibuu joogaa isaga waa nin dagaalyahana ciidan badan buu haystaa waxba kama qaadi karayno marka inay gaadaan bay rabaan uu aamino marka waan kaa eed sheeganaynaaye ma noo fasaxaysaa marka meelahaasna waxaa laga qaadan karaa waxaa ku jira duruus badan baa ku jirta si haw- howlgallada noocaas oo kale ah marka la fulinayo in si aan laguu garanin oon laguu kashfinin oon laguu ogaanin howlahaad u socoto waxyaabo badan oo mamnuucaada ayaa kuu fasaxan oo xagga hadalka ah qaala rasuulku wuxuu ihi qul dheh fa ataa wuu yimid muxamed ibnu maslama baa hu kacb ibnu ashrafkiibuu u yimid faqaala wuxuu yidhi inna haada arajula ninkan nabigu ayuu ila jeedaa qad sa'alanaa wuxuuna weydiistay sadaqatan mar kasta waxunbuuna weydiisanayaa wa innahu isagu qad caanaanaa waanana daaliye siduu wax keena noo lahaa yaan faramadowna qaala kacab wuxuu yidhi wallaahi waa dhaare wallaahi masaasaa latamalunnahu khaati baad ka joogtaan miyaa min almalali kelmadda nafiiri waxaa la isku daray ta'kiid laamtu waa waa xarfu tawkiid oo nuuntu waa tawkiid laamta hore oo la ah oo taada marka mala malla yamullu waaye waxa aad khaatibillaahi ka joogsatay eed nacday ee ku dhibay yaa la yidhaha malalka malal baan ka qaaday wallaahi saasuu yidhaha saas ma- saasaa yani micnihii latamalunnahu khaatibillah aad ka taagantihiin soo maaha qaala maxamed wuxuu yidhi ibnu maslama in fa innaa annagu qad ittabacnaahu ninkan waan raacnay falaa nuxibu ma jecelin an nadacu haddana inaan ka hadhno xataa nandura ilaa aan ka sugno ilaa ayi shay-in yasiiru bal meeshuu ku dambayn doono sha'nuhu arrintiisu meeshay ku dambayn doos ku dambaynayso inaan ka eh, inaan ka hadhna ma doonayno oo kama hadhi karno maxaa jira latamalunna hudiyo yaa waxay xambaarsan tahay waa iskaga hadhaysaan soo maha ilan khaatibilahaad ka taagantihiin waqad aradnaa waxaan doonnay oon kuugu soconnaa an tuslifanaa inaadna amaahiso wasqan riti rar wax riti la saaro waa laba laba laba loodh ama laba mandadood ama laba jawaan ow wasaqayni ama laba riti rar oo timir iyo raashina inaadna siiso oodna amaahiso qaala kacab wuxuu yidhi nacam waa idin siinayaa waan hayaa laakiin arhanuuni rahan ii keena maxaa rahan aada u dhigaysaan cudhaadhna waan idhaha rahanna waan iska nidhaahnaa markaad qofka wax daymiso si aadan hantidaadii u waayin waxbaa laga reebaa wax wixii qiimihiisa u dhanya u dhigmo rahan baa la yidhaha rahan maxaad dhigaysaan qaala ibnu maslama wuxuu yidhi ayu shayin turiidu maxaad doonaysaa in rahan rahan aan u dhigno maxaad doonaysaa adiga qaala wuxuu yidhi nisaa'akum haweenkiina waa waxa yuhuuddu samayn jirtay dayntii haddii aad bixin weydo haweenkaagii bay qaadanayaan ay addoon ka dhiganayaan nisaa'akum buu yidhi qaala wuxuu yidhi maxamed ibnu maslama kayfa kayfa narhanuka sideen rahanku ugu dhigaynaa nisaa'ana haweenkayaga wa anta adiguna ajmalu lcarabi carab oo dhan ninka ugu quruxda badan aad tahay haween baa markaa gacanteedii ku jira waaba iska kaa raacaya qaala wuxuu yidhi fatarhanuunanii abnaa'akum wiilashiina aad markaa rahanay siinaysaan qaala maxamed wuxuu yihi kayfa sidee baanu narhanuka abnaa'ana wiilashayada sideen rahanku ugu dhigaynaa taasi hadday dhacdo oo faya fayasubba fayusabba dhe fayusabba la caayo axaduhum midkood la caayo oo fa yuqaalu la yidhaahdo ruhina ninkaan dhan ee meesha taagan maaragta rahan baa waxaa loo dhigay biwasqin laba jawaan oo hadhuudha ow wasaqayni ama afar jawaan laba rit hal ritirar ama laba ritirar haadaa arrintaasi caarun dhaleece iyo cambaar weeye iyo caleeh isaga ku noqonaysaa walaakina hasaatee narhanuka waxaanu rahanku ugu dhigaynaa alla'mata hubkayaga yacni asilaaxa hubka hubba hubkaan kuu dhiibaynaa wuu oggolaaday fawaacadahu wuxuu u yaboohay uu u ballan qaaday an ya'tiyahu inuu yimaado hadda waan kaa noqonayaa la waan kuu iman doonaa buu yihi wuxuu rabaa hubkii uu ku dili lahaa inuu soo qaado uu yidhaahdo waa kan hubkan hubkaynu ku heshiinay inaan rahanta u qaadan aan u dhigno waa kan hubkii wa sanaca waxaa sidii oo kale sameeyey abu naaila abu naaila ayaa sid yaa isna sidii oo kale sameeyey ninkii salkaan ibnu salaame ah mithla maa sanaca wuxuu sameeyey oo kale maxamed ibnu maslama ayuu sameeyey wuu tegey uu nabigu ka yaraha ead sheegtay saasuu ku yidhi faqad jaa wuxuu u yimid abu naaila ama salkaan ibnu salaama kacban buu u yimid fatanaashada waxay isla qaaqaadeen macahu isaga atraaf al ashcaari gabayada hooriskooda ayaa isla qaaqaadeen suwaycatan waxoogaa suwayca waxa weeyaan waa jamc waa taskhiiru saaca saacad la yareeyey yani wax saacad ku dhodhow uma markaa kadib qaala wuxuu ku yidhi abu naaila lahu kacb ibnu ashraf oo xagga hooye xagga naaska ay walaalo ka ahaayeen naas wada nuugeen wayxaka warhooga yabna alashraf innii anigu qad ji'tu waan imid lixaajatin arrin baan kuugu imid muraad taasoo uriiddu aan doonayo dikraa inaan kuu sheego laka adiga ekfaktum cannii arrintaa iga qari ii qari oo ma haiga sheegin qaala kacab wuxuu yidhi afcal waan yeelayaa qaala abu naaila wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaa quduumu haada arajuli ninkan imaatinkiisa uu noo yimid nabiga ayuu ka wadaa sala allahu caleyhi wasalam weli waa arrintii iyada ahayd ee la rabay in ninkan dabinka loogu dhigo dabinka marka loo dhiga sagaarada iyo waxba qadow iyo waxbaa loo dhigaa ay jeceshahay iyo dhurwaaga iyo bahalka iyo hilib baa loo dhigaa meesha iyo malaayga iyo waagti oo kale wuxuu ku yidhi kaana wuxuu ahaa quduumu haada arajuli ninkan imaatinka uu madiine noogu yimid calaynaa annaga uu noo yimid uu noo soo galay balaa-an balaayo ayuu nagu ah maxaa jira caadatna alcarabu carab oo dhan unbaaba nala collowday wa ramatnaa wayna soo toogatay carabi can qowsin waaxida hal qaanso ayay naga soo wada toogatay micnihii hal mar baa nala soo wada aa-ay oo nala soo shiishay oo nala soo gamay oo nala soo wada toogtay oo kulli waa nalala colloobay unbuu ka wadaa saasaa loo cabiri jiray ramatnaa can qaws can qowsin waaxida wa qatacat calayna wa qatacat cannaa waxay naga jartay assubula wadooyinkii nolosha oo dhanna way naga jartay waana la go-doomiyey waana la cunaqabateeyey xataa daaca alciyaalu ilaa caruurtii ay ay ka gaajootay diyaac waxaa la yidhaahdaa markay wixii wax daryeel ay waayaan aan daryeel lahayn daaca alciyaalu ciyaalkii ayaa daryeel beelay oo wax alla waxaan siina ma ma jiraan wa juhidat il anfusu naftayadiina way daashay wax alla waxaan soo qabanno male waan daallay wa asbaxnaa waxaanu noqonnay qad juhidnaa kuwa la daaliyay oon waxba haynin faqri faramadow wa juhida ciyaalunaa ciyaalkayagiina way daaleen oo way gaajoodeen oo way silceen wa daara alxiwaaru sheekadii ayaa waxay ku wareegtay calaa naxwi maa daara siday ku wareegtay oo kale maca ibnu salama maxamed ibnu salama sidii loo sheekaystay oo kale ayay loo sheekaystay oo ah waxna daymi hub ayaanan rahanku ugu dhigaynaa marka taasi waxay u keenaysaa inay hub soo qaataan wa qaala wuxuu yihi abuu naa-ila hadalkii wuu sii kordhiyey arrinta keligii kuma koobna wuxuu yihi wa qaala abuu naa-ila atnaa'a xadiidihi markii uu sheekadan waday oy ninkan wada sheekaysanayeen ina macii ani waxaa ila jiray horta keligay ma ahi buu yidhi dadka ninkan kasoo horjeeda niman yar ma ah asxaaban niman aan saaxiib oon lii anugu lahay niman aan saaxiibba ah aan nahay ayaa jira oo calaa mithli ra'yi ra'yiga aan ka qabo oo kale qaba marka ninkii wuxuu u qaatayba thawro daakhili ah inay nabiga ku kacsan tahay so cid walba ma abaabulaynin ma kuu soo abaabulay reer maka wax walba gabay buu wadaa marka nimankan markay u yimideen uu hadalkan ka maqlay wuxuu is yidhi ba waxaad heshay waxaad raadinaysay baadidaadii baad heshayoo ninkan raggiisii ayaaba ku kacsan halkan waxaad ka abaabushaaba afgambi wuxuu ku yidhi inna lii waxaan leeyahay asxaaban rag aan asxaabanahay oo lii anigu aan leeyahayoo inna macii mee waxaa ila jira asxaaban lii niman asxaab aan nahay oo calaa mithli ra'yi ra'yigayga oo kala qaba waqad aradtu waxaan doonay an aatiika bihim inaan kuu keeno iyagana aan kuu keeno oo isaguna wuxuu qaatay nin marka abaabulayaba afgembi oo fa tabiicahum aada iyagana wax ka iibsato wax ka gadid oo wa tuxsana fii daalika markaad wax ka iibinaysana aada u ixsaan fasho waxaan ahay niman yaaban oon waxba haysanine waqad najaxa wuxuu ku guulaystay ibnu salama maxamed ibnu salama waa abuu naa-ila waxay ku guuleysteen fii hada alxiwaari sheekadan iyada ah xiwaarka waxaa la yidhahda sheekada ama dooda laba qolo dhex martee ilaa maa qasaduu ilaa maa qasada waxay u jeedeen ujeedadoodii bay ka gaadheen oo ah inuu ninkankadu albaabka ku furo iyagoo hub watana ay u iman karaan iyagoo hub wata inuu u fahmo nimankani inay yihiin niman nabiga ku kacsan oo uu shirqool iyo kacdoon gudaha ah iyo afgembi uu gudaha ka abuuri karo hubkana uu yahay hubkii ay yidhaheen waxaan u dhigaynaa rahan marka niman hubaysan oo tiro badan oo uusan aqoonin si uusan uga shakinin maxaa jira fa ina kacban ninka kacab la yidhaah la yunkira qoonsan maayo qoonsan maayo macahumaa asilaaxa iyaga oo hub wata arrintaa kuma qoonsanayo iyo wal asxaaba iyo nimanka kale ee la socda bacda hada alxiwaari sheekadan kadib wa fii leylatin habeen habeenkaasoo muqamaratin uu dayixu buuxo ay leylata araabica cashar habeenka afariyo tobnaad oo min shahri rabiici alawal bisha rabiici alawala sanata halaatin min alhijra sanadkii saddexaad ee hijrada ijtamacat waxaa isu timid haadihi almafraza ciidankan yar ayaa isu yimid ilaa rasuulillaahi rasuulka ilaahay ayay la kulmeen ijtamacat waxay la kulantay haadihi lmafraza ciidankani ilaa rasuulillaahi rasuulka ilaahay bay la kulmeen sala allahu calayhi wasalam fa shayacahum rasuulku uu soo sagootiyey ilaa baqiici lkarqad ilaa meesha baqiicilkarqad la dhihi jiray oo meeshii xabaalaha muslimiintu ay ku oli jireen ayuu ilaa intaasuu rasuulku soo sagootiyey uma markaa kadib wajahahum wuu tilmaamay qaa-ilan isagoo dhahaya intaliquu socda marka calaa ismi illaahi magaca ilaahay allaahuma allahay oo acinhum ilaahayow u kaalmay oo xooji uma rajaca wuu soo laabtay rasuulka ilaa beytihi gurigiisa ayuu ku soo laabtay watafiqa wuxuu isla kolkiiba bilaabay uu gudagalay yusallii inuu tukado wa yunaaji rabbahu rabbigiisana uu la faqo uu rabbigiisa baryo wantahad waxay gaadhay almafrasatu ciidankii yaraa ilaa xisni kacab ibnu ashraf guryihiisii maaragtay lamagalaanka ahaa ee derbiga weyne uu kusoo wareegsanaa ayay tageen halkiibay gaadheen say u socdeen fa hatafa bihi waxaa u dhawaaqay oo u qayliyey bihi waxaa u dhawaaqay oo magaciisa ugu yeedhay abu naa-ila fa qaala fa qaama wuu kacay kacab ibnu ashraf liyanzila ilayhim inuu usoo dego oo intuu gurigiisa ka yimaado uu darbigii gurigii darbigii weyne albaabkiisa uu furo uu nimankan u yimaado ayuu usoo kacay fa qaalad waxay ku tidhi lahu isaga imra-tuhu xaaskiisii waxay ku tidhi wa kaana wuxuu ahaa xadiida alcahdi biha nin mar dhoweyto uun aroosay buu ahaaye ayna xaggee baa takhruju u baxaysaa haadihi saaca saacaddan wax xaggeed u baxaysaa haweenka qaar waxaa jira aada u caqli badan oo feejignaan badan oo wax kasta dhoodhoofa asmacu waxaan maqlayaabay tidhi sawtan dhawaaq dhawaaqaasoo ka annahu sida isaga oo yaqturu uu ka dhibcayo minhu dhawaaqaas addamu dhiigu cod dhiillo ayaan maqlayaabay tidhi cod nabadeed nabadeed maaha dhiigga ayaa ka tifqayay tidhi qaala kacab wuxuu yidhi innamaa cid kale maahane huwa kaasi iyo dhawaaqaas aada maqlayso huwa isaguba akhi walaalkay weeye muxamed ibnu maslamo ahaa wa radiicii kaanu naas wada nuugnay abuu naa-ila ahaa weeye ta kale midna waan kuu sheegayaa buu yidhi ina alkariima ninka gobta ahee magaca leh low duciya haddii loogu yeedho ilaa tacnatin wareen la wareemayo oo la dilaya xataa haddii loogu yeedho ajaaba wuu yeelaa kama cabsado uma markaa kadib kharaja wuu soo baxay oo wuxuu iska furay albaabkii ilayhim iyaga ayuu usoo baxay wahuwa isaga oo mutatayibun isa soo barafuumeeyey mutatayibun isasoo isagoo isa soo barafuumeeyey oo barafuun iyo cadar soo mursaday oo yanfukhu yanfuxu uu kakamayo caraf ra-suhu madaxiisu madaxiisa oo dhan malaha waagaa madaxabaa la marsan jiray waqad kaana wuxuu ahaa naa-ila marka mutatayibun dheh isaga oo si fiican isu soo barfuumeeyey oo yanfuxu ra-suhu madaxiisa uu carfayo oo caraftii ay kasoo kankamayso ayuu soo baxay hada wbilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu